horta waxaan kuu sheegayaa yani ilaahay hortiis waxa weeye yani guddoon oo yani iyo xildhibaano la garab ah oo ka shaqaynayay in xukuumadda la rido iyo in oo xasilooni darro siyaasadeedba ay dalka ka timaado ilaahay hortiis ma jirto ma garat taa haddaan kasoo tago xukuumadda leh boqol siddeetan iyo afar qof baanu guddoomiye ku ridaynaa oo haysata afartan wasiir oo xildhibaana ah oo intaasoo xildhibaan ay la jiraan cidda ilaahay abuurtay ridi kartaa xaggay ku nooshahay horta yacni arrinkaasi inuusan waaqica ilaahay cabdigu siiyey ummadda waxa weeye haddii ay intaasoo xildhibaani kula jirto ama yacni waxa weeye xaqii xaqdarraba waxa weeye xukuumadda ama ra-iisul wasaaraha iska dhaadhacsiin karaya in oo uu cabsi ku jiro waxa weeye taasi haddii qof walba oo caqli leh waa u muuqataa inaysan waxba ka jirin xukuumaddu waxa weeye ayada ayaa duulaankan soo qaaday danta ay ka leedahayna ayadaa la weydiinayaa ma garad wasiiradeedii ayaana mooshinka wada saxiixay tviyada taagan xafladaha taagan oo hadlayo warbaahinta la hadlayo markhaati ka wada way haddii marka dadka soomaaliyeed mooshiinadan way soo laalaabteen ra-isul wasaarayaal badan baa la riday guddoomiyayaal baarlamaan baa la bedelay had iyo jeer dhinac runta u sheega soomaalida siday wax u jiraan ugu warrama waa yaryahay siyaasado iyo is-eedayn iyo waxyaabo aan la caddayn karin dadweynuhu aan markaa u caddayn ayaa laysku eedeeyaa kabacdan siyaasadda isbedesho horeyna waa loo socdaa haddii maanta waa taariikh socotee aad dadweynaha soomaalida la hadasho mawshinkan iyo khilaafkan cusub ee siyaasadeed muxuu ka dhashay inta aad adigu ogtahay adoon waxba qarin walaal waxa weeye horta mawshinka dhab ahaantii cidda wadda ayaa in la weydiiyo u baahan waxa weeye annagu ma wadno shuqulla kuma lihin waana kasoo horjeednaa in cidnaba mooshin laga wado waa kasoo horjeednaa oo ilaahay hortiis ah in madaxweyne lagu mashquulo waa kasoo horjeednaa in ra-iisul wasaarihii xukuumaddiisa lagu mashquulo waa kasoo horjeednaa in annagana lagu mashquulana dooni mayno waxaanu doonaynaa oo noo cad ajandayaashii guddiga joogtadu dejiyey waa ay caddahay waxa weeyaan in arrimaha masiiriga ah ee dalkan yaalla in laga hadlo arrimaha amniga ah in si dhab ah looga hadlo oo waxa weeye wareegan aanu tiihanaanu ku jirnay yacni intii waxa weeye labadii maandheed ee lasoo dhaafay kuma sii jiri karno waxa weeye ciidan dhexaadaas leh oo dhaqaalaha intaa lee ku baxay ma dhici karaysa inay laba kun oo al-shabaab dalka ka sifayn waayaan waxaan rabnaa yani intaasoo miisaaniyadan ku bixinaaye waay ay arrinkaasi ku suurtogeli weyday waa su-aal aan rabnay kala fadhigan in meel la saaro arrimaha oo ku saabsan dastuurka iyo dibu eegistiisa ee rasmiga ah ee soomaali ay xaq u lahayd in la isweydiiyo arrimaha waxa waxa weeye waxaa ka mid ah maqaamka caasimadda ka mid ah waxaa ka mid ah arrimaha oo electrologa ama xeerka doorashooyinka ka mid ah arrimaha khayraadka dabiiciga ah ayaa ayaa ka mid ah yacni arrimo badan oo garsoorka waxa weeye dalkeenu garsoor oo sharci ahoo dastuurkan ku waafaqsan kamaba dhisna maxaa loo dhisi waayey waxa weeye waktigii la xisaabtanka ayaa taaganaa waxaa la ballan qaaday in security structureki iyo architecturekii qaab dhismeedka ciidanka ee cusub ee kasoo guuraya systemkii yacni waxa weeye hore ee sistemka usoo guuraya in golaha shacabka la hor keeno aqalka sare loo gudbiyo oo la sharciyeeyo ayaanu codsanay marka saan u fasirtay mawshinku waxaad leedahay u xiriir la leeyahay hawshanna hortaaleen qabanayno xaqiiqda ilaahay waxay tahay waxa weeye city world baa kow ka ah structureka iyo architectureka maxay ahayd securityga laba ka ah waxaa saddex ka ah garsoorka ma garat ayaa saddex ka ah yacni garsoor hoos uga amar qaata laanta fulinta ayaa ka shaqeeya dalka garsoorkii madaxa banaanaaye nalaga raba inaan dhisno weligeedna dhismi maayo haddaana lagu khasbin xukuumadda ma garat weligeedii allaheed ma dhismayo waa la qaylin un waxa weeye shacabka soomaaliyeedna saasaa loo boobayaa waxaweye arrimahaas idinka iyo xukuumadda isku fikrad baad ka ahideen arrinta d b well arrintaas sax maaha miya arrintaas inaanu anagu galno oo aanu xeer ka soo saarno marnaba raalli kama ahayn arrimo kale iyo negotiation iyo hadal iyo inay ayagu arrintaas ay qaabka iyagu doonayaan u maamulaan ayay rabeen marnaba raalli kamaysan ahayn arrintaas ma garat ra-iisul wasaaruhu ra-iisul wasaaruhu meel fagaaru uga hadlay arrintaas d b well inuu kasoo horjeedo heshiiskaas meel fagaaru uga hadlay shir jaraa'iduu qabtay maalintuu kasoo laabtay imaaraadka taageersan yahay anigu kuma dhihin fiiri waxa weeye waa waa hadalku waa sida markii oo kale waxa weeye yaan la jiijiidine annagu golaha shacabku inuu qaabkaas u maamulo oo uu sharci ka soo saaro ya ayaysan raalli ka ahayne d b world bay raalli ka yihiin ama ogolaayeen anigu marnaba kuma lihi ma garat wax la ogolaan karana maba ahaynba laakiinse golaha shacabku yacni waxa uu ka qaatay waxa weeye inuu sharci ka soo saaro ma garat waa sharci weeye la rabo in oo digreeto ay kusoo baxdo oo aan dib looga laaban karin ma garat oo weligeed aan d b world lagula heshiin karin weeyaan waxaan anagu soo saarnay arrinkaasna yacni fariin walbo naga soo gaadhay xukuumaddu waxay ahayd waa kasoo wada horjeednaa arrinkan laakiinse sida loo maamulayo anaga loo daaya marka ma aha mana lihi ra-iisul wasaare iyo madaxweyne iyo ayaa d b world taageersan ama heshiis kula jira ma lihi shacabka soomaaliyed si wanaagsan ha u fahmaan laakiin in go-aankama dambays ah oo sharci ah laga soo saaro shirkadaasi inaysan abid soomaaliya uga shaqayn karin ma nalagu waafaqsanintaas